warka galabtay waxay ahayd waxay la shireen goodfahaarada bulshada rayidka ah runtii aada iyo aada uga badnaayeen ilaa boqol iyo wax la jiray qof ayaa kasoo qeyb gashay laba beeber ayaa meesha laga jeediyey oo muxuha bulshada rayidka ay ku midaysnaayeen oo af soomaaliya ingiriisba ah waxaa kaloo jiray su-aalo muxuu ahaa la weydiiyey oo laga soo bandhigay iyo talooyin dhammaan marka laisku soo duuduubana waxay ahayd inaan bulshada rayidka ah ee puntland aysan haba yaraatee raalli ka ahayn in muxuu ahaaye nidaam aan xalaal ahayn ee soomaaliya ay qaadato puntlandna aysan qaadan doonin posishonkana saasaa ku cadday waa garta marka yaa kamid ah marka dadka su-aalaha la weydiinayay
wala su-aalahadan waxaa weydiinaya waxay bulshada rayidka qaybaheeda oo dhan culamadii baad joogtay muxuu ahaaye dhalinyaradii baad joogtay haweenkii baad joogay aqoonyahankii baad joogay urradii muxuu ahaaye wadaniga ahaa baad joogay muxuu ahaaye deerdeed kala badan baad joogay oo gobolada oo dhan ka socday marka kulligood waxay ka midaysnaayeen mawqifka ah inaan puntland ay qalad ku tahay lix iyo toban sano kabacdi inay qaataan nidaamka afar dhibic shan waa garta marka dhinaca mas-uuliyiintii su-aalaha la weydiinayey maxaa iyagu jawaab oo arrintan la xidhirta iyagu ay bixinayeen wallaahi waxaa horta ahaayeen safiiro iyo diblomatis iyo muxuu ahaaye special representative secretary generaalka asaga ayaa runtii de wafdiga hogaaminayay asaga ayaa soo jeediyey mowqifkiisa ah runtii wuxuu aada iyo aada maarata ugu dheeraaday inuu xilligu uu barnaamijkan uu faraha la soo galay uu ahaa xilligu saddex beri joogay soomaaliya waxa uu sheegay in muxuu ahaaye kaalinta puntland ee soomaaliya ku leedahay waxa uu sheegay inaysan ahayn mowqif muxuu ahaa united nationska iyo muxuu ahaa international community ay qaateen tahay mowqif soomaaliyeed waxa uu sheegay in ay muxuu ahay dhib ahayd ay ka walwalqabeen haddii waktigu dhammaado iyadoo dowlad la-aan leeyahay in qalalaasa soomaaliya kusoo kordho waxay sheegeen in muxuu ahaaye ay runtii soo dhaweynayaan fikirka puntland oo si aada maaragtay ay uga xun yihiin og yihiinna inaysan muxuu ahaa aysan raalli ka ahayn nidaamkan la qaatay laakiin waxaan ka codsanaynaa maadaama la qaatay nidaamkan adigu khalad iyo sax wixii la lagu qaato laguna degdegay in aada maaragtay nala fahamtaan dib kastood qabtaan maadaama aad soomaaliya u ahaydeen hoggaan aada weligeed u ahaydeen taasna runtii aad baa looga soo horjeestay sorry baa la yidhi waa ka xunnahay annagu waxa waaye sharciga ayaa xukuma iyo mabaadi'dii lagu heshiiyey garow one garow two iyada ayaan ixtiraamaynaa mana rabno fadbursi ma rabno umaano imaan fadbursi uma aanan imaan muxuu ahaaye inaanu soomaali kala fuquuqno soomaali baanu jecelnahay waxbaanu ka sumaynay xoog badan baan gelinay laakiin ujeedka ugu weyn waxaa waaye anagu inaanu sharciga ilaalino iyo mabaadi'da noo degsan dad badan oo ilaa lix boqol oo qof ayaa go-aan gaaray reer puntland iyaguna waxay soo jeediyeen in muxuu ahaaye nidaamkaasaan mar damba lagu soo noqonin sidoo kaleeto muxuu ahaaye lama respect garayn ama fikirkii puntland soo jeedin sida dadkeeda ay u xambaarsanayd marka anagu hadda waxaanu kuu sheegaynaa waxaa waaye in aanu dal iyo dibad iyo gudaha iyo muxuu ahaaye cid walbaba aanu kasoo horjeedno nidaamkaas puntlandna ay raalli ka tahay muxuaha in ay in ay muxuu ahaaye si fiican wax la qaybsato waxay dhaweyneysaa international community dadaalka ay soomaaliya gasheen foolkeeda dhexdhexaadnimada ahaa inaysan lumin ayaana muxuu ahaaye lagu guubaabiyey de wixii go-aanna ayagaa gaari doona maadaama puntland positionkeeda ay sheegtay de maantana dowladday la shireen dowladdana waxyaabihii ay badanaa lakooda hadleen waxay ahayd inay bulshada la hadlaan bulshada waxa ay yidhaahdaanna ay macnaha dowladdu ay ixtiraamayso waa garta sheekadu intaasay ahayd beri waxay la kulmi doonaan qaybaha kaloo haray waa tahay laakiin beesha caalamka mowqifkeedu waa uu cad yahay horey si buuxda waxay u taageereen go-aankii ay dowladda federaalku ay ka qaadatay doorashada mar haddii puntlandna go-aankaas ay diidan tahay maxay tahay waxa kale ee xilligan aad isleedihiin beesha caalamka waad ku qancin kartaan
wallaahi maamud waxa waaye hadda wixii laga hadlaaya ma aha wats negas maxaa tallaabada maxaa xidhaysa lagama hadlin waxaa laga hadlay mowqifka dhabta ah puntland ay aaminsan yihiin marka anagu qoliyihii civil society-gu mowqifkooda way caddeeyaan hadday noqon lahayd in alla intii wada hadashay iyo hadday ahaan lahayd beebarkii ay ku midaysnaayeen kulligood waxay ku caddeeyaan waxaa waaye inay nidaamkaas kasoo horjeedaan laakiin ay soomaali jecel yihiin ay soomaali rabaan ay la soo shaqaynayaan ay international community-ga diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan laakiin aysan haba yaraatee nidaamkaas ka shaqayn doonin دولة بنتلاند وتكشفين دونين iyagana waxaa lagu dhiirigeliyey waxaa layidhi waxaa idin fiican inaanan soomaaliya hadda maaragtay inaan kala faquuqin oo soomaaliya isku soo dhaweysaan marka dee kolleyba kolley iyaguna markay dhamaystaan shirarkooda iyaguna kolley go-aan bay qaadanayaan dee puntland iyada laftirkeeda waxay ka hadli doontaa go-aamadeeda iyo howlaheeda laakiin ilaa iyo hadda waxa laga hadlay waxaa weeye mowqifka puntland ay leedahay laakiin wuu noo sheegay inay wataan in four pointy five wuxuu aada iyo aada ugu dheeraaday four pointy five inuu yahay kiiisan hore u yaqaaneen oo boqol iyo soddon iyo shan oda dooranayso waxaan rabnaa buu yidhi ilaa lix kun ilaa toban kun oo muxuu ahaa qof inay doortaan inuu muxuu transparent noqdo annaga muxuu ahaa ka ah muxuu damaanad qaadayna laakiin waxaa li maxaaba laga hadlaa haddaan asagoo dhanba diyaar u ahayn marka xaaladda halkaasay ku dhammaatay waa tahay laakiin maamulada kale ee soomaaliya iyagu shirkii go-aanadan laga soo saarayay fadhiyey iyagu waa ay seexeen marka puntland laga yimaado hadda haddii ururada bulshada rayidka puntland ay la kulmeen oo mowqifkooda ay dhegeysteen wafuuddan dhinaca beesha caalamka ka socda ma isleedahay tani wax macno ah ma yeelan doonto dhegeysiga ah maadaama maamulada kale ee soomaaliya ka dhisan iyagu qaarkood ay go-aankan ay la qaateen
waata annaga puntland baana la yidhaahdaa puntland waa maamul dhamaystiran oo soomaaliya ka mid ahaa oo ka mid ah maamulo kale annaga baa saxiixeen ma saxiixin karaan waxaanu hadlinin cid kastoo saxiixdaba annaga waxa waaye puntland waxa weeye hawar waxay soo shabeeyey sideed iyo toban sano ayadaa isasoo maamuleysay ayadaa muxuu ahaayey la dirarta muxuu ahaay cid kasta oo muxuu ahaa nabadgelyadeeda ka dhimaysa ayadaa amnigeeda ilaashata ayadaaba ka shaqaysata maaragtay hadda cid mau jeedaa culeys ay ku hayaan ama dhaqaalo iyo culeysyo lagu taageera ma jirin marka waxa weye anaga mowqifka ayaa ka hadlay makana aana hadlaynba yaa saxiixa iyo yaa diida iyo midna kale aana hadlayn annaga waxaanu ka hadalnay mowqifka puntland inuu yahay in nidaamkii lix iyo tobanka sano lagu soo jiray aan mar labaad noqon haddii lagu noqdana dhibaato iyo burbur soomaaliya u keenaya